anagoo ah baha raxiim finiin stuudiyo waxaan kuu soo bandhigaynaa heestii la magacbaxday uur hooyo midhaha iyo laxanka heesta waxa leh boqorka kabanka xudaydi waxaa codkiisii macaanaa iyo muusigiisii casriga ahaa kugu soo gaadhsiinaya alfanaan sayd cabdiwahaab recording and mixing xinfine
Ooh, dog, say.